dhismo wadooyinka ayaa door muhiima ku qaadayana horumarinta iyo koranqaadowka kaabiyaalka dhaqaale iyo sidoo kale koranqaadowka bilicda magaalooyinka maamulka iyo bulshada magaalada dhuble ee gobolka jubbada hoose ayaa isku kaaladayana ya bilaaweena dhismo wadooyinka dhexmaraasa bartamo magaalada taasaytu aqabad badan kulakulami jirana xiliyada roobabka qowdayana hana kumida ganacsatada degmada dhuble ayaa sheegana in si weyn ay hadhawaayo ayana dhismo wadooyinka islamarkaana iyo rajeeya ayana in walbadan iyo ku taro doonta markii la dhammaystiraa horumarka degmada waa saxardiid jaamac xasan oo loo yaqaana dar alla haddaan ka hadlo wadadan la samaynayo waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol haddaan nahay ganacsatada sababtoo baabuurta ka timaada meel walba ayaa noo imaata magaaladii marka baabuurtaasi guri walba hortiisa waa boodh iyo wasaq biyihii oo xilliga roobku doo urayaan markaan qiimaynay dhinac walba waan soo dhoweynay anigana hadda dar allah kula hadlaya gurigayga jabiska ugu galay waana dumiyey ayadoo ninna i amrin magacayga waxaa weye cabdiraxaan xaaji yuusuf magaalada wataa waa arkaysaa cid dumise ma leh nin kastaba meeshiisa isagaa duunsaday marka waa barnaamij lagu qanacsayan dhihi karaa wallaahi waxaan aaminsannahay horumar bay keeni doontaa oo hadda xaaladdu waxay iska ahayd wadadu inay micnihii markii roobku da magaalada ay sax ahayn micnihii wadada oo biyo meel webi ahaan oo kale ay ahayd waxaan hadda rajaynaynaa insha allahu tacaala in wadda qurux badan oo magaaladii bilicdeedii iyo horumarkeedii ka qayb qaabata in ay micnihii noo noqoto ugu dambeyn gadoomiyaha degmada dhoble xasan cabdi xaashi yaa faahfaahin ku biya dadka gacanta kujaysida dhismo wadooyinka oo halbowlan ee bulshada loo dhisaya magaalada dhobley waxay ka soo macatay ooay ka timid fikirku dadweynaha degan magaalada dhobley siba ganacsatada markay maamulka hore yimaadeen maamulka la qaatay maamulka naga horreeyey baa la qaatay waxay u bilaabeen contribution ilaa muddo saddex sano ka hor lacag bay diyaarsadeen haddana lacag kale oo loo kordhiyo hayad u kordhisay baa jira marka olreed hadda way bilaabatay muxuu ahaa waddada shaqadeeda way bilaabatay haddana waxaan samaynaynaa inaan waddadii nadiifino cabirkeeda saxno kabacdina injineerkii iyo hawsha ay si toos u bilaabato ayaan rajeynaa insha allah waa qaab isku tashi ah oo degmada iyo dadweynaha ku nool ay isku tashanayaan ay noo go'antahay inaan dhisano waddo laami ah oo magaalada dhoobley oo degmo noqotay u qaranta haddii ilaa yidhaahdo insha allah marka waddo tayeer ayaan dhisi doonaa qaabka hodhisayna dadweynuhu nin walba wuxuu ka qayb qaadan karo ayuu ka qayb qaadanayaa lacag aqoon qalab ninka haysta iskaa wax u qabso ayaa lagu dhisayaa waana midda waddanka lagu dhisay hadda ka hor dowladdii gacaanka oo kale waxaa ku dhisi jirtay muxuu iska waxu qabso marka barnaamij isaalqaana oo iska waxu qabsaa ayaa ku dhismaysaa insha allah